bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma الsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi salى اllah عalayh wslm allahuma akhrijna min ظulumaati اlwahmi waakribna bnuur اlfahmi wاftax calayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaaini raxmatika ya arxam الraaximiin dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo sagaalaad min suurati yuusuf qaala hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun waxaynu ku dhex jirnaa qisadii nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihiis darsigii u dambeeyey waxaan ku soo qaadannay iyagoo yidhi fa owfi lana lkeyla beegga noo oofi watasadaq calaynaa ina allaha yejzi lmutasadiqiin qaala markaa wuxuu yidhi isaga inta qalbigiisii naxariis qabatay ilaa isagu waa garanayaa raggaanis iyagoo waaweyn bay ceel ku rideen laakiin iyagu ma garanayaano isagoo yar baa ugu dambaysay haddana waa ninkaa boqorkaada waddankaas maamulaya qaala wuxuu yidhi hal calimtum ma ogtihiin maa facaltum waxaa ku samayseen biyuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiis id waqti antum idinku jaahiluun aa jaahiliin ahaydeen yuusuf iyo walaalkiis yuusufkii waxaa meeshaas yuusuf keliya kagama harin maa facaltum waxaa ku samayseen biyuusuf haddou dhaho dee yuusufyo badan baa jira inuu fahansiiyo rabaa yuusuf iyo walaalkiis markii lagu daray ya yuusuf iyo inuu og yahay arrinta buu u tilmaamayaa id waqti antum idinku jaahiluuna kuwa jaahiliina ahaydeen wixii aad samayseen horta ma garanaysaan arrinkan muxuu ugu sheegayaa wuxuu ugu sheegayaa inuu u naseexeeyo inay toobad keenaan inuu ku booriyo inaysan xumaantaas ku dhiman raxmad baa ka qabatay wariyaada wixii hadda ka hor aad gacanta la gasheen oo yuusuf iyo walaalkii aad ku samayseen ma garanaysaan ilaa yuusuf waxay gaadhsiiyeen washarawhu biamanin baksin lacag liidata waayadii lagala baxay waayadii ceelka lagu riday yaa midda kale waxaa jidha yuusuf markii meesha lagu riday waa waxaynaa ileyhi yaa waxaan u waxyoon inuu u warrami doono nebi yuusuf wahum laa yashcuruuna iyagoo aan garanayn horaan kusoo marna waxay hadda samaynayaan dib dambe inuu uga warrami doono waaba tii midda taagan hadda u warramaya muddo dheer baana udhaxaysa qaaluu waxay dhaheen a innaka adigu laanta adigu yuusufu yuusuf mayaad inta yaabeen badhan waryaa war adigu ma yuusuf baad war ma adigaa yuusufa qaala wuxuu yidhi ana anigu yuusufu yuusuf baana wa haadaa midkaana akhii walaalkaygii shaqiiq ahaa oo ilabahda ahaa weeye qad xaqiiqe manna allaahu ilaahay waa galladaysay calaynaa dushayada muxuu ku galladaysay imtixaanaadkii iyo dhibaatadii oo dhan ilaahay waa naga soo badbaadshay imtixaanaad badan bay soo mareen waa maxay ilaahay wuxuuna siiyey alijtimaac bacda alfurqa intii la kala tegay oo lays waayey baa ilaahay maanta isku kaayo soo nabad uruursha waalciza bacda dulla dilla dulli dabadeenna iyo dhibaato badanoo aan soo marnayna ilaa addoonnimo ay nebi yuusuf loo gatayoo inuu dad khaadimiin u noqdo sidaasu ku gala masare dulli dabadeedna ilaahay cizi buuna siiyey innahu shaaniye man yattaqi qofkii cabsada oo wayasbir sabra fa inna allaha ilaahay laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa muxsiniinta ajarkooda iyo abaalkooda ajrahum ma dhihin isimkii daahirkaabaa meesha la dhiga waxaa la baraarujinayaa qofka muxsinkaa cajaa'ibtiis inuu yahay qofka taqwo iyo sabir laga helay labadaas jamciyey fain allaha ilaahay laa yudiicu ma halleeyo ajra almuxsiniin qaaluu waxay dhaheen tallaahi ilaahay baan ku dhaarannay laqad xaqiiqee aaharaka allaahu ilaahay waa ku doortay waa ku fadilay calaynaa dushayada ilaahay baa naga kaa fadilay dembigii way qirteen ilaahay baa cabsi iyo sabir ku siiyey cilmi iyo dulqaadna ku siiyey wain kunnaa hanana waxaanu ahaanay la khaadi'iin kuwo gafay wixii sameeyeen waa qirteen mudnimiin baan ahay waa dembowna qaala wuxuu yidhi laa tafriiba wax canaana calaykum dushiinna iyo haydaartayn iyo guulguul calaykum dushiinna maahan alyowma maanta maanta ciqaab ma jiro waa saamaxantihiin waa cafisantihiin laa tafriiba calaykum alyowm yakfir allaahu ilaahay ha dhaafo lakum idinka ilaahay ha idin dhaafo yakfir allaahu macnaha waxay hadda u taallaa yakfirullaahu ilaahay baa u dhaafay lahu lakum laakiin duca ducaa looga jeedaa yakfir allaahu allah ha idiin dhaafo lakum idinka waa wuxuu makfira ugu ducaynaya wa huwa ilaahayna arxamu raaximiin inta raxmadda ee naxariisata ilaahay midka ugu naxariisashada badan weeyaan wa huwa ilaahay arxamu raaximiina weeyaan sidaas buu ku yidhi marka aayadda hore aan soo marnay markay shirayeen oo ahayd falmastayasuu minhu khalasuu najiyan baa halkaa waxaa ku jiray sida imaamu qaadi ciyaad kitaabkiisa ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa uu ku sheegay wuxuu yidhi nin reer baadiya aayaddaas maqlay wuxuu maqlay nin kaloo aayadda akhrinaya nin reer baadiya wuxuu maqlay nin aayadda akhrinaya markaasuu wuxuu yidhi waxaa markhaanti ka ahay wax ilaahay abuuray inuusan hadalkan oo kale keeni karin hadalkan binu aadam iyo makhluuq hadalkii maaha maxaa yeelay aayaddan waxay sheegtay inay dhinac u baxeen dadkii oo dhan dhinac uga istaageen keli noqdeen ra'yigii isweydaarsadeen oo arrintii rogrogeen kow waxay aabbahood ugu sheekayn lahaayeen inay isla qaabeeyaan inay isla qaabeeyeen faquuluu dhaha yaa abaanaa inamnaka saraqa wamaasha macnaha sheekadii inay isla isla macnaha meel dhigeen intaasoo dhan baa aayaddan gaaban lagu sheegay marka makhluuqa hadalkiisu bogog dhan bay noqon lahayd laakiin aayaddaa saa u gaaban baa intaasoo dhan hal mar jamcisay marka waa kalaamullah intaa markaa ka soo gudubtid wa huwa arxamuraaximiin marka waxaa hadlaya nebi yuusuf wuxuu yidhi markii uu isbaray uu yidhi anigu yuusuf baan ah buu yidhi ka warrama aabbaheen kaasi waxay dhaheen aabbahe indhihii baa ka dhacay indhihii waa tageen tiiraanyo darteed kaasuu wuxuu ku yidhi idhabuu ordaya la taga biqamiisii qamiiskayga haadaa ee kan ah war bal qamiiskaygaan ordaya qaada fa alquuhu ku tuura qaabkaas saasaa loo godaya haddii xarako kale la saaro meel kaleo aadaysaa macnuhu waa isbedelaya faalquuhu ku tuura qamiiskan calaa wejhi abi aabbahay wejigiis saara sidaasuu ku yidhi hadday qamiisku markii hore oo u horreyso nebi yuusuf intay u tashadeen ay rabeen yey baa cunay inay dhahaan qamiis dhiigley u keenay nebi yacquub wajaa-uu calaa qamiisii bidamin kadibin soo mahay qamiiskii looga nixiyey oo la yidhi waa kan wiilkii qamiiskiisii isagiina bahal baa cunay arrintaasi qamiis bay ahayd mar labaadna markii nebi yuusuf ay gabadhii ay naftiisa ka doontay oo wastaba qalbaaba albaabkii ku wada baratameenoo halkaas lagu wada orday uu ka cararayey ya wixii uu ku badbaaday qamiiskiiba ahayd oo la yidhi qamiiska hadduu gadaal ka jeexan yahay dee isagaa la cayrsanay in kaana qamiisuhu qudda min dubur mara kana waxa uu sii dhiibayo oo aabbihiis loogu bishaaraynayo waa qamiis taariikho kaloo qamiiskaa la xidhiirana mufasiriinta qaar baa soo raraya sida manaamka iyo ruyadaba markii horeba waxaan in nebi yuusuf la colaadiyo oo ceel lagu rido oo la dhibaateeyo waxa keenayba manaamkii uu arkay bay ahayd innii ra'aytu axadda cashara kowkaban waashamsa waalqamara yaa ra'aytum lii saajidiin arrinta lagu colaadiyeyba arrintaasi ahayd laakiin manaamkaas saa ha ahaadee marka dambena wuxuu jeelka kaga soo bixi doono uu ku badbaadi doono manaamkii la arkay oo boqorka iyo layidhi ha la ii fasiro oo isagu fasiray oo ninka yaqaan oo noqday baa dee sababtuu ku soo badbaaday ay ahayd marka manaamkuna waa wax iska cajaa'ibo waxaan dhicin soona dhoweyn baa qofka la tusaya qofkaanu halkan iska jooga caawa baa wuxuu iska arkayaa intuu seexdo isagoo dal kale jooga ama meelo kale maraya ama xaalad kale ku sugan halkaanuuna jooga ilaahay qudradiis iyo awooddiis waa u daliishanaysa wixii uu arkay waxaa laga yaabaa la tusay in la inay arrintaa xaqiiqadeedu dhacdo sanawaad tiro badan ka bacdi nebi yuusuf riyadoo arkay intaasoo hawla ka bacdi baa baynu ugu tegaynaa iyadoo imaan doonto waa waa cajiiba wuxuu yidhi faalquuhu calaa wajhi abi ya'ti basiiraa ya'ti bimacnaa yasiiru wuxuu ahaanayaa basiiraa mid wax arkaya aabbahay ya'ti basiira ya'ti ilayhi basiru araggiisaa usoo noqonaya mid araggiisii qaba buu noqonaya waatuunii iilana imaada biahlikum ehelkiinna ajmaciina xaalatiin qamiiskaa marka indheha ilaahay walalacu siiyo idinkoo dhan nebi yacquub iyo wixii ka farcamay idinkaan dadkaad dhasheen dadkay sii dhaleen aabbe hooyo kulligiin soo guura mamlakadan iyo boqortooyadan iyo masar imaada waa sida reer bani israa'iilba masar ku tageen marka dambena dee nebi muuse aa ka rari doonee waatuunii biahlikum ajmaciin dhammaantiin ii imaado dad badan bay noqdeen markaas sidaa markay dhacday iyadoo aan qamiiskii weli gaarin nebi yacquub oo aan loo geynin oo aan wejiga laga saarin oo wejigiisa lagu tuurin walammaa fasalat markay soocantay al ciiru safarkii ilaa geel baa la raran jiray markii ay ka ambabaxday masar shaam baana loo socdaa oo nebi yacquub degan yahy oo muddo dheer baa loo kala socdaa qaala abuuhum aabbahood oo yacquub ah oo aan weli la gaarin oo safarkiiiyo dadkii u tegin wuxuu yidhi dadkii la joogo ku leeyahay wiilashaan iyagu halkaanay marayaano masar bay ka tageen wuxuu ku yidhi innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa nebi yuusuf baa iisoo uraya buu yidhi nebi yuusuf yuusuf baa ii soo uraya urtii yuusuf baan helayaa calaa xadfi mudaaf yuusuf qamiiskiisii urtiisi baan helayaa inii la ajidu riixa yuusuf cajaa'ib badan ah taas baan dareemayaa buu yidhi culimmada qaar baa waxay leeyihin siddeed maalmood baa meesha loo kala socday masar iyo markaa meesha loo socdo yacquub loogu wado qamiiska ka badan ku culimada qaar baa sheegaya lowlaa an tufanniduuni buu yidhi haddaynaan igu caqli gaabnimo xukumayn walle waa ii rumayn lahaydeen jawaabkii jawaabu low maxduuf yaa inta badanna waaba la gooyaa jawaabu low haddaynaan igu caqli gaabnimo xukmi xukumaynin ama igu macnaha hantata nin isku darsamayoo kale inaa iga soo qaadayn walle waa ii rumayn lahaydeen laakiin waa idiin sheegado yuusuf baa iisoo uraya lowlaa an tufaniduun kharaf iyo qofka caqligu inta weynidu ka badato isku yaacay oo iska hadhadlayoo kale haddayna iga soo qaadayn waa ii rumayn lahayde qaaluu waxay dhaheen tallaahi baan ku dhaarnay innaka adigu lafii dalaalika baa ku sugan tahay baadinimadaadii alqadiimi ee horraysay baadinimo xagga diinta maaha gefkii wey gefkii weli yuusuf oo la waayey oo aan rajo laga qabin in la helo baa weli gocanaysa marka waxa weeyaan gocashadaadi hore iyo gefkaadi hore baa weli ku sugan tahay bay dheh kuwii la joogay baa dhahaya kuwaan iyagu waa safaro weli ma gaarin iyagu waa waa u tegi doonaan sidaas buu ku yidhi arrintu markay sidaas ay marayso kuwa hadalkaa ku dhahayaan waxay aaminsan yihin yuusuf inuu dhintayba falammaa an jaa albashiiru bashiir kii bishaaraynay markuu yimid oo waxaaba la tilmaamayaa kii waagii qamiiska dhiiggale u geeyaa wuxuu yidhi war waagii haddaan anigu ka nixiyey bal maanta faraxaan aniga hala ii dhiibo oo qamiiska yaa anigu aan u geeyo aabbe kow doonaba ha noqdee kii bishaaraynaya baa qur-aanku ka cabiraye markuu yimid alqaahu waa tuuray qamiiskii calaa wejhi wejigiisa uu kaga tuuray nabi yacquub buu wejiga kaga tuuray fartaadda wuxuu ahaaday basiiraa mid wax arkaya uma baahna indho la fiiqa iyo qalniin iyo camaliyad la qabto iyo waxaas ya waa wax ajaa'ib weeyaan indhihii aan wax arkaynin qamiiskii markii saas loogu dhuftay yaa waxaa dhacday fartadda basiiraa baa qur-aanku ina yidhi ilaahay noo sheeg wuxuu ahaaday mid wax arkaya indhihii baa walalalac u yidhi hal mar wah sidii tooshkii oo kale qaala wuxuu yidhi yacquub marka alam aqul ma waana idiin dhihin lakum idinka innii anugu aclamu waxaan ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa maa shay laa taclamuuna idinku idnaan ogeyn waaclamu min allaahi maa laa taclamuun waa inagii soo mar war waxaan ogahay waxaynaan ogeyn weligayba saasaan rajaynaya yuusuf inuu noolyahy ilaahay inuu ii soo celin doono manaamka waaga ii sheegay inuu xaqiiqoobi doono oo macnaha la tusay nebi yuusuf waka markaasuu wuxuu yidhi erega uu leeyahay ma waana idin dhihin waxaan ogahay waxaydnaan ogeyn waa aayaddan soo marnayoo innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allaahi wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun waa middaas arrintaa waay markay dhacday waaa waxaa la yidhi ka warran buu yidhi yacquub yuusuf ka warran soo yidhi waddanka masar buu boqor ka yahy so yidhi maxaan boqornimo ku falaynaa annagu diintee baa uga soo tagtay ka warran ninka diintiis markaasuu yidhi diinulislaamka soo yidhi alaana alaana tamat innicma ya ilaa horey baa suuradda bilowgeeda ya waa inagii kusoo marnay nicmadii hadday taam noqoto qaaluu waxay dhaheen wiilashii waagii howlihii sameeyey iyagoo aabbahood yacquub la hadlaya yuusufna waddankiisi uu jiraa madaxda ka ahaa yaabanaa aabbaha nagiyo istakfir lanaa noo istikfaar dalab dunuubanaa dembiga iyagii nooga istikfaar dalab ilaahay istikfaar ii weydiiy qof inaa dhahdi ilaahay istikfaar ii dalab ilaahay inuu ii dhaafo istakfir lanaa dunuubanaa ilaahay nooga istikfaar dalab annaga dunuubtayada inuu noo dhaafo wixii aan samaynay innaa anagu khaadiin kuwa gafay ayaanu ahaanay innaa kunnaa waxaan ahayn khaadiin wixii aan samaynay kuwa waxaanu ahayn gafay qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi yacquub sawfa saban dambaan astakfiru lakum idin idinka istikfaar dalbaya astakfiru istikfaar dalbaya lakum idinka rabbii rabbigay xilli dambe sawfada ka garo baan ilaahay istikfaar idiin weydiinayaa oo ballanqaad buu u sameeyey ballanqaad buu u sameeyey laakiin horey kama gelin hawsha ee adigu qof inta u timaadi dhahdaa waxaasaan kuu qabanaya ikaada waa kuu qabanayaa waxaa la leeyahay wuxuu u dibdhigayey xilliga ducada la aqbalo aroorta hore ah buu wuxuu rabay inuu ilaahay istikfaar weydiiyo xilligaasaa la is aqbalaaya ama maahe wuxuu rabay baa la yidhi inuu maalinka jumcada ah jumcada inuu u dibdhigo saacatul ijaabada ku jidha ama maahe yuusuf bay dembiga ka galeene dee yuusuf in la arko isagii uu cafiyo oo markaas iyagiin ilaahay istikfaar loo weydiiyo si kastaba ha noqotee ballanqaadkaasi u sameeyey innahu ilaahayna huwa ilaahay alkafuuru ilaahay waa mid daafid badan alraxiimu ilaahayna mid turid badan weeye ilaahay mid naxariisasho badan weeye sidaas buu ku yidhi nebiyullaahi yacquub oo indhihiisii u fiicnaadeen oo bishaaradii helay oo dadkii oo dhan inay dhan yihiin wiilashii la waayaye kulligood bishaaradeedii ilaahay u keenay subxaana wa tacaala sabir badan buu ah sidaa markay dhacday dadkii soo rara waa iyadii la yidhi kulligii nii imaada waa isagii yidhi ninkaani marka yuusuf meeshaan masar haba haystee qolada masar degan nin ajnebi oo xukumo oo kale ay u arkaan meeshaan uu madaxda ka yahay qolada uu xukumo ma ay jeclayn yuusuf isagoo intaasoo abaarood ka samata bixiyey oo dhaqaalihii u hagaajiyey oo cadaaladii ku dhaqay oo la ogaaday runtiisa iyo berinimadiisa iyo cafiifnimadiisa waxay u arkayeen nin ma garanaysaa ajnabi oo kor ka maamulay oo kale ma ay jeclayn fii suurati kaafir walaqad jaa'akum yuusufu min qablu bilbayinaati famaa ziltum fii shakin mima jaa'akum xataa idaa halaka soo mahay marku dhintay marku dhintay uu halaagsay macnaha dhintay waxay dhaheen qultum lan yabcaa allah min bacdi rasuul hadda umana dhaafay mid kale rasuul dambaba ilaahay no noo soo dirmayo kan haddii ilahayna dhaafsho waa iyaga yidhi marka saas iyagu ma ay jeclayn isagoo hadda wax kasta wanaajiyey waxaa dhacday marka yuusuf nabiyullaahi yuusuf waa isaga yidhi soo guura oo ii imaado wuxuu aad wax uga fududeeyey qaabkay ku imaan lahayn intaasoo gaadiida ay ku soo guuri lahaayeen iyo wixii soo dhoweyn lahaa iyo wixii imaan lahaa iyo wixii lagu soo rari lahaa waxaasoo dhan buu u fududeeyey falamaa dakhaluu markay usoo galeen yacquub iyo wiilashiisii iyo dadkii soo gaaray iyo xaasaskoodii iyo wixii loo yeeray oo dhan aawaa waa dumay yuusuf ilayhi xaggiisa abaweyhi labadiisii dhashay labadiisa aabbe waa maxay waa aabihii hooyadii dee markii kowaadoy dadkii yimaadeenba weladku iyo ilmuhu wuxuu waalidka ku sameeyo oo kale buu ku sameeyey dad iswaayey oo kala maqnaa oo isku hiloobay mucaanaqadii iyo kusoo boodidii iyo dhunkashadii iyo salaantii intaasuu u sameeyey aawaa ilayhi xaggiisa wuxuu usoo dumay abaweyhiba usoo dumay oo qisooyinka qaar baaba dhahaya labadan wiiloo yuusuf iyo benyaamiin hooyadood dhimantay waxaa la leeyahay labadan waalid aabbiyo hooyadaani haddii dee hooyadood noolaydna hadde waaba yadii haddii kalena habaryartaa hooyadoo kale ah oo haddii la ti sidaa la tilmaamayo nebi yacquub baa markaas gabadhaa walaasheed guursaday oo raggaana habaryartood ah hooyaduna habaryartuna waa hooyo adigu labadii waalid waa joogaan aawaa ilayhi abawey ayuu xaggiisa usoo dumay wa qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf boqornimo iyo nebinimona waa haysaa idkhuluu gala misra meeshaan masr la yidhaahdo inshaa aaminiina xaalaatihim in shaa allahu yada gadaal mari idkhuluu gala misra aaminiina xaalaatihim in shaa allah ilaahay hadduu doono dhibaatoo dhan idinkoo aaminka ah wax la dhibsadoo dhan idinkoo ka nabad ah ku soo dhowaada masr ilaa meel kale ay ka yimaadeen shaam soo gala weeyaan xuduudkaa looga hortegay qiyaastii waxaa weeyaan soo gala masr soo gala ku soo dhowaada masr oo dhanna waxay u baahan tahay waa biyaha webiga kutubtaa sheegaysa ibnu kaiirkaa wuxuu uga warramay webigan niil iyo biyihiisa iyo reer masr wax ay ku qabaan iyo nidaamkaasoo dhan si bac dheer in shaa allahu aaminiin markay sidaa dhacday wa rafaca wuu kor yeelay yuusuf abaweyhi labadiisii waalid cala alcarshi calaa sariiri lmulki wea carshi waa maxay boqortooyada sariirteeda madaxdu waxay leeyihiin kursi ama meel qurux badan ay ku fadhiisaan ilaa adduunkada weli waa iska jidhaay marka sariir dee cajiiboo saa u dhigan oo dhinacyada ay ka taagan yihiin raggii ciidanka ahaayoo ee dhaldhalaalaysa oo kuwian labisan yihiin oo qofkaan boqorkaa meestaa usoo fadhiisanayo nidaamkaasoo kale ah tiibuu labadii waalid usoo dumay oo ku fariisiiyey oo dhinaciisa ah waqaruu waana u dhaceenoo waa u daateen lahu yuusuf sujadan xaal iyo kuwa sujuudsan waqaruudaa horaysa xagga macnaha markay yimaadeenba sidii manaamku ahaa waxaan arkay kow iyo toban iyo washamsa walqamara ra'aytum lii saajidiina markii hore taasaaba dhacday sujuuddi markay dhacdayba misnaha wuxuu ku fariirisiiyey sariirtii oo halkan kusoo dhaweeyey sujuuddaani maxay ta waxaa la leeyahy ilaahay baa loo sujuudayadoo yuusuf macnaha xagga uun loo sujuudayay unbuu ka xigay sujuudda ilaahay bay u dhacaysa ama ma ahee sujuuddu waxay ahayd sujuud oo salaan eh oo xoogaa dad waxaa jira markay isa salaamayaan iyo xoogaa madaxa saa usoo goda oo isu soo qalloociye waxa weeyaan inxina xoogaa saas isku soo qalloocine maysan ahayn sujuud wejiga dhulka la dhigayey salaan bayna iska ahayde cibaado ma ahayn markuu soo dhoweeyey oo halkaa sariirtaasna saaray wa qaala wuxuu yidhi yuusuf yaabati aabbahayow haadaa kani ta'wiilu ru'yaaya riyadaydii ta'wiilkeedii iyo fasirkeedii weeye min qablu horay riyadii horay aanu arkay waa fog anoo yar fasirkeedii weeye koob iyo tobankii walaalaha ahaa waa kuwan labadii waalidna waa kuwan wakaa qad xaqiiqe jacalahaa wuxuu ka yeelay rabbii rabbigay xaqoo rabbigay xaq buu ka dhigay dhab xaqiiqa ilaahay ka dhigay waqad xaqiiqe ah axsana ilaahay waa ii samafalay bi aniga id waqtigii akhrajanii ilaahay iga soo saaray iyagiiba warbixin siinaya ninkaa boqorkaa waddanka haysee walaalihii iyo labadii waalid iyo warbixin buu u sheegaya waxaan kaloo idiin sheegayaa waqad axsana bi ilaahay waa ii samafalay id waqtiga akhrajanii uga soo saaray ilaahay min asijni jeelkii jeelku waa balaaya marka fiiriyo ma dhihin markii ilaahay godkii iga soo saaray ceelkii laanna ceelkii haddii lasoo qaado kuwaan bay waxay ku noqonaysaa tiiraanyo iyo waxay sameeyeen inuu qalbigooda dhaawaco ma rabo ilaahay markuu jeelkii iga soo saarayna ilaahay waa ii samafal oo wajaa ilaahay la yimid bikum idinka min albadi ilaahayna idinka baadiye idinka soo raro dee qofka waalidkii iyo dadkiisi markii meeshii qaxarka ahayd iyo baadiyihi inta ka soo guuraan boqortooyadii iyo magaaladii iyo maamulkii iyo nidaam meel cajiiba ay yimaadaan markaasna ilaahay waa ii samafal waa ii wanaag sameeyey baadiyaha filistiin bay joogeen bal oo ku bateenoo dad badan ku gaareen wa jaa bikum min albadwi min bacdi an nazaqa shaydaanu shaydaanku intuu gujiyey dabadeed baynii aniga iyo wa bayna ikhwatii walaalahay dhexdooda intii shaydaan aniga iyo walaalahay na dhex galay oo na waswaasiyey oo isku kaaya diray marka dadkii sidaa isku ahaayoo maalintaas dee dhibaatadaa soo kala gaadhay oo maanta iswata oo isdhunkanaya oo isjecel inna rabbii haddaba rabbigay ladiifun waa mid ladiif ah ilaahay waa mid ladiif limaa yashaau wuxuu doono ladiifnimadu macnaheedu waa xeel dheeryahay ladiifnimadu ilaahay waa ladiifu tadbiir maamulkiisu waa mid cajiiba turid badan qiran yar ladiif yaa siad maaragtay ladiifu limaa yashaa ilaahay waa mid ur turid badan ladiif u ah limaa yashaa wuxuu doono innahu ilaahay oo si ludfiga ilaahay waxaa laguu soo marinayaa si adigu aadan dareemi karin turidda ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo barbaarinta ilaahay ladiifnimada macnaheeda aad u xel dheerya ladiifu limaa yasha inahu ilaahay huwa ilaahay alcaliimu ilaahay wey mid ogaal badan wey khalqigiis ku ogaal badan alxakiimu ilaahay weeyaan sancadiisa mid ilaahay xakiim ku ah kaa weeyaan wax badan baa markaa meeshaa la joogay masar baa la yimid muddo badan baa la deganaa nebiyullaahi yacquub markaa waa dhintay kabacdina wuxuu dardaarmay inta la qaado in lagu aaso shaam oo aabbihiis isxaaq aabbihii isxaaq in loo geeyo halkaa lagu aaso markaasaa halkaa la geeyey baa la yidhi waa lagu soo aas nebi yuusuf baa kaxeeyey qaaday aabbihii intuu dhintay kabacdi dhowr iyo labaatan sanoo dambe baa misna yuusuf sii maamulay markuu ogaaday boqortooyada adduunku inaysan qiimo lahayn nebi yuusuf ee waxaani mulkigan iyo dhaldhalaalkan wax laga tegaya ay tahay ayuu markaa wixii oo dhan buu wuxu go'aansaday inuu iskaba daayaba ilaahay la kulankiisa iyo aabbayaashii wanwanaagsanaa iyo waxaas buu u cishqiyey markaasaa waxaa bilaabanaysa qisadan dambe darsigeennu intaas ku egyahay wallaahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab